ujeeddada aan maanta idiin soo booqday way wejiyo badan tahay laakiin waxaan isku dayayaaba inaan soo koobo dalka oad la socotaan waxaa ka jira abaaro aad u fara badan oo ummadda muslimiinta dhammaantood ku habsaday gaar ahaan soomaaliya diif badan ayuunbaana ka muuqata shacabka oo abaarahaasu ay reebeen oo welina aynu ku dhex jirno marka saa mar hadday tahay marka u horeyse waxaan doonayaa ilaahi subxaana wa tacaala inuu dadka abaarta ee dhibaatada uu ka dulqaado uguna bedelo yusri iyo fudayd xaaladda aadka u culus oo lagu dhex jiro inuu ilaahay fudaydina ku bedelo ayuunbaan ilahay ka baryana subxaana wa tacaala ummadda u taagan dadka siday abaaraha uga haqabtiri lahaayeen oo la dadaali lahaydoo ay culimmada iyo dowladda iyo shacabkuba hawshaa ku howlanna iyagana waxaan leenaha ilahay miisaankooda xasanaadka haugu daro intaa ka bacdii mar haddaynu sheegnay oo abaarahaas iyo howlahaasu jiraan haddana waxaa jira waxyaalo badan oo la damacsan yahay inay dadka u sii raacaan abaarahaas oo dhibaatooyina waxaana ugu horeeya nabadgelyada oo aad mooddo nimay ka dhab tahay iyo nimaysan ka dhab ahaynba in la walaaqayo oo markaan leeyahy nimaysan ka dhab ahayn nimay ka dhab tahayba cid ku tala gashanna way jidhaa in wax burburaan cidaan iyadoo ku tala gashanay ay ka dhacayso oo iyadoo aan nadaamka fahamsanan wixii faraaskala gelaysana way jidhaa saa daraaddeed marka waxaan rabaa dhowr qoro inaan tilmaamo ama dhowr sinfi oo qodob dhowrka qodob waxaa weeye waa dhowr qodob macnaha ashkhaas bay qodobadaasu macnaha hoos imaanaysa aysan u baahnayn puntland ashkhaas aysan u baahnayn oo muxuu ahay toy sida cagsigeedana bay u baahnaan doontaa waana tilmaami doonaa su-aasha u horeysa waxa weye marka aan rabo inaan ka jawaabo barnaamijkan gudihiisa puntland yay u baahantah yaysanse u baahnayn macnaa maxaa yeelay dee puntland waa dal iyo dad iyo shacab iyo dowlad iyo maxaayto isimo macnaha waa mujtamac aad u fara badan marka waxaa jira waxyaalo aysan qaadan karin iyo waxyaalo ay qaadan karaan waxaana ka mid ah waxyaalaha aysan qaadan karin dowlad aan ku shaqayn sidii lagu ballamay oo macnaha uma aysan baahna dowladdu maxay tahay puntland dowlad wixii lagu ballamay ee loo doortay dhinac madha tusaale ahaan dee dowladda marka la dhisaayo waxyaalo badan baa lagu heshiiyaa waxaa lagu heshiiyaa dalka dhaqaalihiisu inuu hana qaado amnigu inuu hana qaado kala dambaynta iyo cadaaladdu inay hana qaado maxay tahay ixtiraamka shacabku uu ku leeyahay inuu isagu hana qaado maxay tahay waxaasoo dhan iyo waxa maxay tahay ka badan ayuunbaa dowladda markii la dhisayo lagu ballamaa marka hadday ka leexato oo waddadaa waddo aan ahayn qaado sidaa cagsigeeda looma baahna oo tusaale ahaan haddayba maxay tahay meeshii lagu ballamay waddanka dhaqaalihiisu inuu hana qaado ay hoos u riddo tii lagu ballamay maaha amnigii lagu ballamay in maxaahay toy uu hagaago oo ma garanaysayay waxa kanoo dhan ee laga ficil sameeyo hadday ka gaabisona dee tii lagu ballamay maaha marka halkaa waxa weye qodobka u horeeya aysan puntland u baahnayn waxa weeye dowlad iyadoo ama ulakac ha uga leexato ama iyadoo aan garanayn ha ka leexatee wixii lagu ballamay aan ka soo dhalaalin sida cagsigeeda waxay marka u baahan tahay dowladd wixii lagu ballamay muxuu ahay oo loo doortay garata deetona ku shaqaysa qodobkaas waa qodobka koowaad oo dabcan aan tilmaamay dowladda loo baahan yahay iyo dowladda aan loo baahnaynba ta labaad waxa weeye aysan puntland u baahnayn waxa weeye siyaasiyiin ay ka dhexayso dirir siyaasadeed iyaga dhexdoodu oo macnaha iyagu dirirtaas siyaasadeed ee ka dhexaysa hadday u adeegsadaan in ay muxuu ahay toy dirirtaa yar oo lagaba yaabo inay iska raqiiska tahay oo siyaasadda iyo waxaa ku dhisan inay dalkii ku burburiyaan afkaarta iyagu isku hayeen oo shacabkii wax qaldan ay u turjumaanna looma baahna oo tusaale ahaan siyaasigii dirirta siyaasadda ka dhexaysay waxa uu doonayaaba waxaaba laga yaabaa inay xil loo magacaabo ay bataa deetana si kale u adeegsanayaayo brobagando fara badan oo qaybteed aan waxba ka jirin iyo akhdaa fara badan ayuunbuu soo tirinaya markaasu wuxuu iska horkeenayaa shacabkii iyo dowladdiisa iyadana siyaasiga noocaasa ee ku fashilmay ama muxuu ahay toy iyaga dhexdoodu dirir siyaasadeed ka dhexaysaana uma baahna shacabka siyaasiga marka ay u baahan tahay puntland waxa weeye dee siyaasi markuu hawsh hayona si lagu ballamay uga soo baxa markuusan hawsh haynna wixii kale oo faa'iidaa uu dadka uga faa'iideeyo oo maskaxdiisa iyo aqoontiisa iyo wadatashigiisa ayuunbay u baahan tahay marka uma baahnaa siyaasi yiraahda maantao kaleeto isu soo baxa oo magaranaysaayey wax khariba oo magaranaysaay isagu suu doona hadalka haw dhigo laakiin waa wax layska fahmi karo qolada saddexaad aysan u baahnayn puntland waxa weeye oo aysan muxuu toy aysan u baranin shacab laftigiisa puntland shacab aysan u baahnayn baa jira iyo shacabay u baahan tahay shacabka aysan u baahnayn waxa weeye shacab waxay doonayaanna aan garanayn waxay diidayaanna aan garanayn laakiin mawjado noocyo kale u socda iska dhex gala uma baahna oo taa waxaan ka wadaa mararka qaybtood baa dhacda oo siyaasiyiintu ama ha ka faa'iidaysteen ama cid kale ha ka faa'iidaysato shacabkii inuu dhex galo wuxuusan warku ka hayaa aybayadhah markaasa waxa lagaya shacabku inuu doonayo horumar iyo muxuu ahay toy in wax la bedelo iyo muxuu ahay toy xaalad khariban in la hagaajiyo markaasaa shacabku wuxuu maraya waddo qaldan mudaharaadada oo kale baad garanaysaa maxamuud muxuu ahay toy mudaharaadaduna inay fowdo mooyaane soo kordhiyaan wax wanaagsan ma soo kordhiyaan oo dadka wax isaga qaldan qaabka wax loo cabiro oo qofku xoriyadiisa dee uu hadlayo waa sax inuu wixii sheegaa haddii laga dhegaysto iyo haddaan laga dhegaysan haddii laga dhegaysto dee falilah alxamdulilah waa suu rabay haddaan laga dhegaysanna dee inuu iska saburo buu leeyahay laakiin in qaab qaldan oo xataa waxaad arkaysaa magaaladeena hadda aan joogno mararka qaybtood masale dowladda lagu diidan yahay markaasaa meheradihii la arjumaya oo la dhagxinaya oo la dhibaataynaya muxuu marka kasbaday inuu mudaaraadku marka aan wax liita yahay intaa uunbaad ka garanaysa qodobkayga mxaahatoy marka shacabka loo baahan yahay waa shacab wuxuu diidayona garan karaa wuxuu doonayona garan karaa waddada loo marona garan karaa laakiin shacab isu soo baxa uun wax ka bilaabmaa meella kuma taalo saa daraaddeed baa marka waxuu ku baqayaa shacabka in ay iska hubiyaan intaysan hadlin waxay diidan yihiin iyo waxay doonayaan labadaba hore waa inay kala garanayaan degoorta markaas ayuunbaa ay ku habboon tahay inay hadlaan qodobka afraad aysan puntland u baahnayn waxa weeye koofiyad koofiyad iyadu maxaa haytoy aan dhagaha waxba ka maqale indhaha keliya wax ka aragta oo macnaha waxa weeye markaan ku leeyahay wixii koofiyad markii wax dhacayaan oo tusaaleahaan haddee koofiyadda isimada u sarraysa isimadu dalka iyagaa dhisay soo ma garan xaalad markii soo siyaado xaaladda hadduu doonto dowladdu ha yeelato dhibaatadeeda ama shacabku ha yeesho ama cid kale ha yeelato hadday gorodda laalaadiyaan oo hoos fiiriyaan oo muxuu ahaytoy arrintii dee indhaha keliya intay ka arkaan ay iska dhigaan waxaan dhagaha waxba ka maqlayn yaa oo goor xeere iyo fandhaal kala dhaceen uu hadhowdii hadlo ninkii isinka ahaa ama caaqilka ama garanaysaye dee koofiyadda noocaasna koofiyad loo baahan yahay maaha oo puntland uma baahna waxay u baahan tahay koofiyad wixii taagan la jaanqaada deetona ilaahi subxana alla kacabsigiisa ku bahalkaysa laakiin nin isina ama caaqilah ama nabadoone ama koofiyada inuu hadlo markuu isagu muxuu ahaytoy caqligiisa ka helo keliya moo maaha sababtay waa inuu shacabka iyo xaaladda dalku ku sugan yahay markuu arko inay sidii lagu ballamay aysan ahayn waa inuu ka hadlaa marka koofiyadda aysan u baahnayn puntland waxa weeye hadduu isin yahay hadduu nabadoon yahay hadduu wax kale yahay koofiyadda aan loo baahnayn waxa weeye koofiyad iyadu muxuu ahaytoy aan dhagaha waxba ka maqale indhaha uun wax ka aragta marka koofiyadda loo baahan yahayna waa taas ugu dambayntii barnaamijkayga waxaan rabaa inaan baaq u diro shacabka reer puntland dhammaantood oo hadday dowlad leeyihiin hadday culimo leeyihiin hadday isimo leeyihiin hadday allahuma sal shacabka le leeyihiin waa la shaqaynayaa baaqayga waxa weeye qof walba wuu shaqaynaya qof walba hadda meel qof meel iska fadhiyaa ma jiro qof walba shaqo uunbuu ku jiraa marka waxaan ku talinayaa war maadaama aynu shaqo ku wada jirno nin walba oo shaqadaa ku jirto ka fiirso arrinta nabadoonka dee kolley waxaan ka idhaahdo haddeer ma garanayo sabab tahay wax badanoo aanan xogagaal u hayn ayuunbaa jidha laakiinse dee markaan soo koobo jawaabtaas waxay fiicnaan lahayd anoo xogagaal u ah deetona waxaan ba ku odhan lahaa war dee wadaadku nabadoonkuna isaga ayaa orday ama waxaan ku odhan lahaa dowladdaa ku orday marka labada midna ma odhan karo oo maadaama aan xogagaal u hayn arrintaas bal wixii dambe ayaan gadaal insha allahu tacaala ina kala xiriiraya